halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington idinkoo naga dhegaysanaya mawjadaha kagaaban efemyada geeska afrika iyo bartaan ku lehna internetka ee ciwaankaygu yahay v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga waa sabti ka bisha ogost sanadka idaacadda waxaa si wada jirah idinkugu daadihinaya cabdiraxmaan xuseen furrey anigoo ah maxamed colaan xasan
arrimaha amison waa macalimiintii ciidanka tababaraysay faraha ku haysay nin dhaawaca oo dhaawac fudud oo galabta la qaada waa jira laakiin wax dhimashaa lama socdaayo ilaa shan askari ayaa dhimatay dhaawacana waa tabaneeyo
kaasina wuxuu ahaa korneyl axmed maxamed sheekh axmed caato oo ah madaxa howlgelinta qaybta labaad ee saldhig ee markaasi saldhigga afartan iyo saddexaad ee ciidamada isku dhafan ee magaalada kismaayo oo ka warramaya khasaarihii maanta ka dhacay qaraxii lala beegsaday magaalada kismaayo
ma aygu waxaa dee la yidhi waxaa loo sameeyey khubaraa oo la yidhi marsideebaa gargaar afrika isu gargaari kartaayo hore umar dee loo gaari karaa horumarka maanta lahayo ku ka sii badan loo gaari karaa baa layidhi boqol iyo soddon meelood waxa layska weydiiyo cabdulqaadir ducaale wacays guddoomiyaha guddiga qaran ee jabuuti ee nidaamka maamul wanaagga lagu qiimeeyo ee ay xubnaha ka yihiin shan iyo soddon dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay ururka midowda afrika barnaamijka martida mikrofonka ee caawa ayaan idinkugu haynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo xiiso badan balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoog leh uu ka dhacay maqribkii gaarka isgoyska jubba oo ah meel aada u mashquulsan iyadoo qaraxna uu ahaa qarax ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxa iyadoo uu ka dhacay abaarihii maqrabkii ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo goobta ka agdhowaa ayaa goobta isku geedaamay afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf ayaa xaqiijiyey qaraxani waxaana uu sheegay in dhaawaca daadgureynta dhaawaca iyo dadka ku dhintay ay weli wadaan gadaalna ay kasoo sheegi doonaan wixii kusoo kordha weerarkan warar hordhaca ayaa sheegaya in dad rayid ah ay ku dhinteen qaraxan waxaana ka agdhowaa goob shaah lagu gado iyo shidaal goob kale oo shidaal lagu iibiyo ugu yara labiiyo toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo saa kale la beegtay xarun ay ciidamada isku dhafka ah ka degan yihiin magaalada kismaayo halkaasoo lagu tababaro qof watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa weerar ku qaaday xaruntaasi iyadoo wararku ay sheegayaan in qofkaasi uu ahaa qof hore uga tirsanaan jiray ciidamada halkaasi lagu tababaro walow dhinaca kale saraakiisha ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa amisan ee xaruntaasi ku sugan ay arrintaasi beeniyeen korneyl axmed sheekh maxamed korneyl axmed caato oo v o a u warramay ayaa sheegay in ciidamada halkaasi ku geeriyooday ay ahaayeen shan halka dhaawacana uu ahaa toban qof oo keliya
weerar loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay bannaanka cisbital ku yaala magaalada kabul ee caasimadda dalka afghanistan maanta oo sabti ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan saddex qof iyadoo la filayo in khasaaraha uu intaasi ka bato sida ay sheegayaan saraakiisha afghanistan wararka ka soo baxay ah goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegaya in qofka weerarkan geystay uu beegsaday kolanyo ay la socdeen ciidamo shisheeye oo maraysay degaan ay dadku ku badan yihiin oo ku yaala faras magaalaha caasimadda kabul wararka horudhaca ah ee ka soo baxaya weerarkan ayaa sheegaya in saddex ka mid ah dadka qaraxa ku dhintay ay rayid ahayeen dhinaca kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in dadka dhintay ay gaarayaan toban qof oo uu qof ajnabi ahna ku jiro saddex qof ayaa ku dhaawactay kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku faray tareen iskaga kala dhex gooshayay magaalooyinka amsterdam iyo baariis ee dalalka holland iyo faranseeska rakaabka tareenka ayaa markii dambe ninkaasi ka awood badiyey oo ka qaaday qorigii hoositay saraakiisha dalka faransiiska ayaa sheegeen ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta rasmigae ninkaasi ku kaliftay inuu weerarkaasi geysto walow hadda arrintaasi ay baarayaan ciidamada ku howlan arrimaha baaritaanka la xiriira argagixisada ninka weerarka geystay oo lix iyo labaatan jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka morocco ayaa ku hubaysnaa qoriga ak iyo mindi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka faransiiska bernard ayaa sheegay in ninkaasi la tuunsan yahay lagu xiray boosteejo ama astaan tareenku uu maro oo ku yaala magaalada aras ee waqooyiga dalka faransiiska waa tahay mar kale fiid wanaagsan habeen wanaagsan warar ku saabsan magaalada muqdisho ayaa inoo soo socda hadduu taacadaha iyo daqiiqadaha soo socda balse marka hore aynu ku horeyno magaalada kismaayo sidaad wararkaba ku maqlayseen ugu yaraan dhowr iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu beegsaday xarun ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbo oo isku dhafan lagu tababaro oo ku yaala magaalada kismaayo iyadoo qaraxaasi lagu geystay gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa haddaba korneyl axmed maxamed sheekh oo ku magacdheer korneyl axmed caato oo ah taliyaha ama madaxa howlgelinta qaybta labaad ee saldhigga afartan iyo saddexaad oo isagu ka mid a saraakiisha tababarka u wada ciidamadaasi ayaan khadka taleefonka ee magaalada kismaayo kula xiriiray anigoo ugu horreyn weydiiyey khasaaraha inta uu leegyahay maanta abaaradii sideedii suuxnimo ayay nimankii dhagarqabayaasha ahaa soo galeen ciidamada isku dhafka ee dugsiga kismaayo waana laga hortagay khasaaraha intaa uu ka badnaan lahaa laakiin khasaaro dhaawac iyo dhimasho kooban oo maaragtay aan badnayn baa meesha ka dhacay waana laga hortagay oo maaragtay meel dambe oo waktigii baabuurta quraaxda keenaysay iyo maaragtay yay kusoo dhex duunteen oo maaragtay aanan aada looga soo jugnayn ciidamadana maaragtay ay mashquul ahaayeen oo rigadii iyo hawlahooda ay mashquul ku ahaayeen marka khasaaraha iyo dhimashada alxamdulilah aada bay u yaray waana iskana caabinay dhimashadii dhaawacna ma badna waa arrimo ciidan inaan aada usii dhexgala dooni maayo laakiin waa tiro yar oo kooban oo aan aan maaragtay ka waqsan lahayn sida halista ay ahaan lahayd haddii ay siday ugu talagaleen ma ahayn aada bay uga sahlan waan gartay corneile markay timaado khasaaraha ciidamadii ku sugnaa xarunta soo gaara ee ciidamada isku dhafka adiguna aad hogaankooda ka mid tahay waxaa dhismaha la degan ciidamada sida amisom oo kale barta ay twitterka ku leeyihiinna waxay soo qareen in laba ka mid ah tababarayaasha uga geeriyoodeen weerarkaasi adigu maxaad kala socotaa arrintaas ciidamada amisom
arrimaha amisom waa macalimiintii ciidanka tababaraysay faraha ku haysay nin dhaawaca oo dhaawac fudud oo galabta la qaada waa jira laakiin wax dhimashaa lama socdaayo ilaa shan askari ayaa dhimatay dhaawacana waa taganeeyo intaas waxaa meesha maaragtay khasaaraha siimid haddii aada aada iisii doodooxisay marka intaasaa dhibaato ka timid daminka dhaawacaana galabtaan xamar usii qaadnay khasaaraha aada buu yaryahay hombe siday ugu talagaleen asaga markii loo fiiriyo aada buu yaryahay aada iyo aad waan gartay warar ka imaanaya magaalada kismaayo oo halkuu weerar ka dhacaya waxay sheegayaan ninka weerarka geystay inuuba ka mid ahaa ciidamada tababaraysaan eer arrintaasi maxaa ka jira
ma xaqiijin karno ninkii weerarka geystay gaariguu ku qarxay wuuna ku gubtay cid sheegi kartana wuxuu ahaa ma jiro marka arrintaa ayadaa waxba kama jiraan suspect waa jiraan markay wax dhacaan dad la tuhmo tuhumyaal waa iska jiraan welina dabafiiraa dahligankii lagu cadeeyo lorkeeno waa innocent marka saasaad la soconaysaa laakiin wax hadda ku dhihi karo hebel iyo hebel baa ka dambeeyey ma jiraan waan gartay sidoo kale waxaa garab socday oo la sheegayaa in nin kale xilligii gaariga uu qarxayay intuu ka soo degay tababarayaasha ciidanka ka mid ah oo gudaha ku jiray ciidanku ay tuhumeen gacanta ay ku dhigeen saacado kadibna ay toogteen isagu ninkaasina ma jira miya maya ma jira arrinta ayadaa kamana warhayno dadka shacabka warar ay isla dhexmarayaan oo aan waxba ka jirin oo fara badan baa jiraayo kutirikuteen oo ah xaqiiqdii aniga ciidanka horjoogay oo ilaa maanta oo dhan ku mashquulsanaa arrimo badan oo been oo la teginayaa jiraayo maaragtay mise twitterada mise dadka telefoonada ay teginayaan arrintaa waxaa kama jiraan wax ciidan ahoo ciidanka ka tirsanaya wax loo geystayna ma jiraan waan gartay marka waxaan u fahmay corneyl haddaanan khaldanayn ninka isa soo miidaamiyey kama tirsanayn ciidanka ciidan sidoo kale ninka kale la leeyahay wuu la socday ninka isa soo miidaamiyey oo ciidanka markii dambe toogtay oo dadka iyo bulshada iyo shacabka iyo warbaahintu ay ka hadlayaan labadaasiba adigoo ka mid a mas-uuliyiintii waxaad leedahay arrintaas waxba kama jiro haddaan khaldanayn saasaan u fahmay arrintaa ninka ismiidaamiyey ma garanayno wuxuu ahaa koleyna wuuna guftay gaariguuna ku guftay ninka kale aada sheegaysana aniga lama socdo dad badan oo ilaa dhowr ah oo fasfaki loo xorxiray waa jiraan qolooyinka baarayaana koogay gacantooda wixii kale oo faahfaahinaana dib baa laga ogaan doonaa laakiin arrinta ayadaa ma jirtaa kule wax la jeliya oo kale oo gacan saasa loo loo loo geysama jiraan ma waxaa jira dad tuhun ku jira oo la tuhumayaal ah oo sida cadaaladdu ay qabtay intaan dembiga lagu helin dee tuhumayaal ah oo looga shakisan yahay inay weerarkan ku lug lahaayeen miyaad gacanta ku haysaan kuleyda meel hadday wax ka dhacaan tuunka wuu iska badnaanaya fasfadsiga iyo maaragtay baaritaanka wuu badnaanayaa hay-adaha wax baaraana gacanta ku hayaan kamana hordhici karno inay dembiile yihiin iyo inayna dembi la-aan yihiin markii ay soo cadeeyaan baana marka ayada ayaa laga wada hadlaya laakiin waktigan xaadirka ah waxaan ku korayna waa dembiile oo wax buu sameeyey aniga kulleyna lama socdo waa tahay dhegeystayaal wuxuu ahaa korneyl maxamed sheekh korneyl axmed caato oo ah madaxa howlgelinta qeybta labaad ee saldhiga afartan iyo saddexaad ee markaasi ka mid a mas-uuliyiinta xarunta maanta la weeraray ciidamada ku tababaro khadka telefoonka ee magaalada kismaayo igu warramay
dhinaca kalena warar ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax xoogan ka dhacay meel ku dhow isgoyska jubba ee magaalada muqdisho waryaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa haatan qadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira qoyste waad maqlaysaa
si wanaagsan calaas ilaa iyo hadda waxa aad kala socoto qaraxaasi iyo faahfaahinta kasoo baxaysa
calaas waad mahadsan tahay salaadii maqrib kadib xilliga magaalada muqdisho ayaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxa uu isku qarxiyey isgoyska jubbo ee magaalada muqdisho isgoyskaas oo ah mid aada u mashquul badan xilliganna dadka inta badan afartiisa dhinac ay gawaaridi ku sugaan waxaana goobta sidaas horey u xustaba ku yaala maqaayado iyo goobo laga shaaho qaraxa markii uu dhacay dad badan ayaa dhibaata kasoo gaartay oo rayida dhaawac iyo dhimasho isugu jira sida aan wararka ku hayo sidoo kale goobta waxaa ka agdhow qaybtii guud ee saldhiga waxaa ka agdhow qaybta guud ee ciidanka booliska saldhigooda ka agdhow sidoo kale dad badan iyo baabuur badan ayaa meesha aada isugu xayirnaa markii qaraxu dhacayay afhayeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf oo aan qadka taleefonka kula xiriiray waxa uu ii sheegay in qaraxu uu dhacay dhibaatana ay jirto ha yeeshee hadda ay ku guda jiraan daadgurayntii islamarkaana aynan haynin khasaaro dhimasho ama dhaawac cayiman aynan haynin waxa uu sheegay in meediyaha ay dib kala soo hadli doonaan markii ay tirakoob sameeyaan oo ay hubiyaan sida ay wax u dhacdeen wax xiriira ma la samaysay cusbitaalada iyo goobaha caafimaadka si aad wax uga ogaato haddii ay jiraan dhaawacyo ama dad wax ku gaareen qaraxaasi oo la gaarsiiyey
colaad isbitaalada loo kala qaaday waxa weeye keedsanay iyo isbitaal madiina isbitaal madiina oo aan la xiriiray weli dhaawac rasmiya la iima sheegin waxaase la ii sheegay in qaar ka tirsan la soo gaarsiiyey laakiin aynan hubin oo ayaguna tirkooda aanay tirakoob ku sameynin oo takhaatiirtii qaar ay howlo kale ku guda jiraan oo islamarkii gurmadka dadka ay u dhaqaaqeen dhinaca keysanayna dhaawacyo kalea la geeyey maadaama shilku goordhow uu dhacay saacadaha dambe ayay wax walba soo ifbixi doonaan dhegeystayaashana waa usoo gudbin doonaa wixii dhaawaca ama dhimashaa ee qaraxaasi uu sababay aada iyo aad baad u mahadsan tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waryaheena magaalada muqdisho oo qadka si toosa igu warramaya ayuu kaasi ahaa
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga e v o a oo washington idinka imanaysa xarunta midooda afrika ee ku taala magaalada adisababa waxaa maanta lagu qabtay xaflad loo markaasi loo qabanayay ilaa iyo laba boqol iyo toddobaatan arday oo ka kala socday qaaradda afrika oo badankooda bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ardaydan ayaa waxaa ku jira ilaa iyo boqol arday oo soomaaliya oo badankood ka yimid xarunta jaamacadda new generation ee magaalada hargeysa halka ay sidoo kale jiraan arday ka socday puntland iyo gobolada kale soomaaliya xafladda qalinjabinta waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin badan oo afrikaan ah iyo sidoo kale mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici haddaba ismaaciil xuseen farajar ayaa khadka teleefoonka kula xiriiray cabdicasiis maxamed yuusuf oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda new generation iyo naciimo cabdi galixi oo iyaduna ka mid ah ardayda maanta qalin jabisay waxaana hadalka ku hormaraya cabdicasiis
walaal waxay ahayd boqol laba boqol iyo toddobaatan bay ahayd laba boqol oo toddobaatan arday ilaa imse dalbay ka kala socdeen walaal waxay ka kala socdeen south sudan jabuuti angola somalilan soomaaliya iyo puntland waxaa kale ka socdeen nigeria diplomats bay wada ahaayeen oo dad badan bay ahaayeen dadkan diblomaasiyiinta ah caruurtooda iyo dad fara badan oo hadiis degan bay ahaayeen marka maxay dadkani bartaan maxaa qaybta maxaa muhiimadda keenay in african union ama midowda africa xaruntiisa ku qalinjabiyaan badankooda waa human resource management iyo international relation and diplomacy global story international relation ayay dhigtaan oo ay ku fara badan yihiin marka aan diblomaasiyaday u badan yihiin iyo hrmka human resource managementga dadka ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xaggee bay ka kala socdeen bal markaad sawirkooban iga siisid jabuuti quwait and diblomacy safiiradii oo dhan baa wada socday africa angola nigeria dhinac walba way badnaayeen diblomaasiyiintu etoobiya iyo somalilan iyo jabuuti iyo africada kale oo dhan ba bal iga warran jaamacadda new generation laftigeeda ardayda dhigataa xaggey ka kala socotaa walaalo wadamada africa jaarka egypt oo kale east africa iyo west labada dhinac bay ka wada socdaan marka gudaar ahaan laga wada hadlayo haddaan si gaara ku weydiiyo ardaydan siyaasadda iyo diblomaasiyadda baratay maxay dhaqankii soomaaliyeed ama siyaasaddiisii ka bedeli karaan walaal asku xooglihiiyo keligii xariifkii iyo ninkii afmishaarka ahaa sheekadiisii socon jirtay inuu carab wax ku maamulo maanta waxaa timiddo ficliyan aqoon inuu ku maamulo marka waxay ka bedelayaan hanaan socodkii diblomaasiyadeed iyo horsocodkii siyaasadeed ee waddanka uu lahaa marka dad badan oo soo baxay oo lasoo saaray ayaa jiray oo ah dad maanta u dhisan una samaysan siyaasiyiin waxaana u badan welibana wasiiro somalilan ah iyo diijiyo somalilan ah marka ninka wasiirka ah oo kale dabcan siyaasaddiibuu ku dhex jiraa ma isleedahay faa'iido badan bay u keeni kartaa aad iyo aad waxyaabaha ay ku hanwen yihiin iyo waxyaabo ka dhinaa iyo waxyaaba ay garanayeenba si rasmiya ayaa anshax ahaan iyo itig itig anshax ahaan ay ugu dabaqayaan welibana ay u horseedayaan jiilka ka dambeeya in ay wadamareyn fiican oo tusmo iyo tusaale wanaagsan leh ay tusaan aad baad umahadsantahay guddoomiye mid ka mid a ardayda qalin jabinaysay naciimo cabdigaliixe naciima kusoo dhowo la-anta afka soomaaliga v o e walaal waan dhowahay waanaad mahadsantihiin maanta waxaad ka mid ahayd arday ka qalin jabisay ama xaflad loogu qabtay xarunta midowda africa ee magaalada adisaba tiradiina ardayda soomaalida ahi imse ahaydeen walahi walaalo arday badan baa ka qayb galay arday badan oo boqol ku dhow way kasoo qayb gashay xafladda runtii xaflad aada u qurux badan lagu qabtay hoolkii african unionka runtii waxay ahayd xaflad dareenkaago dhan kicinaysa bay ahayd oo bedelaysa aadna waan ugu farxsanayn waan gartay bal kuliyadda ka qalin jabisay waa kuliyadee farxad farxad weyn bay ii ahayd sharaf bay ii ahayd anigoo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga ah inaan haddana ku qalin jabiyo hoolkii diblomaasiyadda ee midooda africa marka maxay ka micno tahay bal qofku inuu barto siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga maxaa is leedahay waad kusoo kordhin kartaan ama waa ka bedeli kartaan walahi horta ismaaciilo waxa weeyaan dee siyaasadda lafteedii iyo aqoontii in la iswaafajiyo oo maxaan ku dhahdaay garaadka fayow maskaxda xalan iyo aqoonta laysku dhex daraa aada bay u fiican tahay marka deetana waxaan isleeyahay mar kasta oo dee lasii dhex galo aqoontii iyo siyaasadii waxa kaa waxaa kaaga sii kordhaya cilmi waana maxaan ku dhahdaay ay fiican tahay in laysku dabaqo oo soomaalida berigii hore waxay dee isku maamuli jireen dhaqan bay ahayd inkasta oo imikaba dee dhaqankaan laga tegin de haddana markaad aqoontii baratid waktigan sidaan ognahay dunidu waxay noqotay mid isku furan deetana waxaa loo baahan yahay aqoon iyo garaad la jaan qaadi kara dunida cusub waxaan filayaa inaad hooyo tahay marka qof hooyo ah oo qalin jebinaya bal iga waran oo welibana dee jaamacaddii usoo dhabar adaygo waqti intaa la ego maanta kala jooga walaahi horta aad baan ugu faraxsanahay runtiina aad bay farxad gelinaysaa inaan aniga hooyo ah aan maanta wax baranaya aqoontayda aan sii wado waxa weeyaan wixii aad isku adkaysadun baa kuga adkaanaya way ii suuro gashay in waxaan ku dhaxdaay aniga hooyo ah iyo maanta iyo caruurtaydii qaar kamid ah iila socdaan hooyaday barbarkayga taagan tahay inaan adisaaba imaado kala qayb galo ardayda dhigayga ah farxadda qalin jebinta runtii waxaad isku adkaysa uunba adkaanaya waan aaminsanahay inay hooyo kasta wax baran karto inay maxaan ku dhaxdaaye wax bedeli karto inay dunida wax cusub kusoo kordhin karto marka kolley anigu dhinacayga uma malaynaya inay jiraan duruufo badan oo iga mashquulin kara inaan ama bulshadeeda wax u qabto amba inaan aqoontayda sii kororsado weli waan hayaa wakti alxamdulilah waatay dhegaystayaal taasina waxay ahayd naciimo cabdi galeexe oo ka mid a ardayda ka qalin jabinaysay maanta magaalada adisababa waxaana sidoo kale ka sii horreeyey cabdicasiis maxamed yuusuf oo isagoo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda new generation oo labadaba u warramayay ismaaciil xuseen farjar
halkaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofanka oo caawa marti ku yahay cabdulqaadir ducaale wacays gudoomiyaha guddiga qaran ee jabuuti ee nidaamka maamul wanaaga lagu qiimeeyo ee ay xubnaha ka yihiin shan iyo soddonka dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay ururka midooda afrika waryahayaga jabuuti ramadaan muuse ayaa barnaamijkaasi noo haya
mudane gudoomiye cabdulqaadir ducaale wacays waatan baryahan wafdigeen mayeeb oo ahayn nidaamka maamul wanaagga lagu qiimeeyo ee wadamada afrikaanka ee midooda afrika guddidoodii halkan ku sugnaayeen waxaa tahay gudoomiyaha ururkaasi ee jamhuuriyadda jabuuti wafdiga weynila joogay kulamo badan baad yeelateen haddaad noo soo koobto mudane gudoomiye maxaad odhan lahayd yaad saragteen maxaad ka wada hadasheen sideyna wax u dhaceen muddo imika ahaan labiyo toban sannadood laga joogo ayay ururka afrika ay go'aansadeen inay iska samaystaan urur iyaga dhexdooda ahaan ku jira oo afrikaan uuna oo laleeyahay dibadda uun had iyo jeer in lanooga yimaado oo layna gargaara uun maahine inaku dhexdeennaan waxaan isqabsanno waan isgargaarno maayb waxaa dee la yidhi waxaa loo sameeyey khubaraa oo la yidhi marsideebaa gargaar afrika isu gargaari kartaayo horumar dee loo gaari karaa horumarka maanta lahayo ku ka sii badan loo gaari karaa baa layidhi marka howlaha waxaa la yidhi boqol iyo soddon meelood waxa layska weydiiyo marka lasoo koobana afar qaybood bay dee u kala kacaysaa qayb waxa weeyaan xagga siyaasadda iyo xagga dimuqraadiyada waa qayb weeyaan qaybta labaad waxa weeyaan baa la yidhi waa in dhaqaale maamul wanaag dhaqaaleed waa in iyana la helaa la yidhi ta saddexaad waxa weeyaan waxaa la yidhi hay-adaha dowladdu dowladuhu ay leeyihiin iyo kuwa shiciibyaduba iskaga leeyihiin iyana hore umarkoogu sida u yahay iyana waa in wax laga qabto ayaa la yidhi meesha afraadna waxa weeyaan hore umar xagga dhaqaale iyo bulsho labadaasi waa laba had iyo jeer isku xidhane halkaana waa in de iyana laga soo waramo waxay ku horeeyeen baarlamanga halkaasay dabiteeyada ay ku weydiiyeen su'aalaadka deed shaqadoodu waxay tahay waxa ay wadaan dimuqraadiyadu halka ay gaadhsiisan tahay mucaarid inuu jiriyo in kale halkaabay maaragta mucaaridkuna de uuba joogayba mucaaridkuna uuba joogayba halkaabay ay ka bilaabeen markaa dabadeed waxay haddana u tegeen axsaabaha dalka uu leeyahay kuwa isku ururay ee dowladdu ay ka dhisan tahay dowladdu ay ka dhisan tahay iyo kuwa kale iyaguna isku ururay ee mucaaridka ah labadaba way labadaba way waraysteen qoladan mucaaridka ah waxaaban siinay fiirooyadayada inay ku arkaan dadka wafdigae noo yimiday annakii maaeeb ku jabuuti ahayni waan ka baxnay markay iyagu wada hadlayeenoo iyagaan isku daynay wixii ay isweydiinayaan iyo wixii ay isku jawaabayaan inay dhexdood ahaan ay isku yidhaahiin maaeebtu qasab maaha dowlad walba inay gasho dowladdii afrika ah afar iyo kontonka dowladooda afrika ay ka kooban tahay kolba inbaad dee kusoo biirta oo shan iyo soddon baa ilaa iminka ku jira oon innakuna aan ka midnahay laakiin waxaa ilaa iminkahaan la qiimeeyey toddobiyo toban shan iyo soddonka ka mid ah annaku waxaan de maantayta nahay dowladdii sideed iyo tobnaad ee iyana dee la qiimaynayo markaad eegto haddaba mayab weynigii inagu warbixin hore heer guddi qaran ahaan aad u diyaariseen warbixin dhinac walba taabanaysa mudanayaashan kale afrika ka socday iyaguna kolkay yimaadeen inkastoo warbixintooda ay marka dambe soo wadaan haddana marka meelihii oo dhan dee booqdeen ee arkeen ee iniguna aad ku wehelinayseen maxaa kaaga baxay ma wax ku yar qanacsan oo warbixintiinnii ku yar dhowdhow mise waa kaafiyo kale dheeri baad arkaysa waxa weeye horta waxaan ku farxay waxaan arkay shicibkeenna reer jabuuti oo maaib waxay ka dhigan tahay garanaya maxaa yeelay dee waxaan de ilaa iminkaan aan wadnay uun inaan dadka aan u sheegno maaib waxa ay ka dhigan tahay ujeeddadeedu waxay ka dhigan tahay waxa aan ka sugno inaan ka faa'iidaysano aan filayno dadkiiyo waxaa wada ogsoon ayay iminka ahaan oon dee ku qornay dee raaboorka yagii aan ku qornay ayay dee wafdiga kan afrikaanku ay noo yimaadeen waxaan dee meelihii dee ay soo wada mareenba maaeeb horey miyaad u maqasheen waa ka mida su-aalaadkii la weydiinayey maxay nii warameen yaa la weydiinayey jawaabka waxaan filxaqiiqa aan haynaa hadday jabuuti tahay iyo hadday gobolada dibadda ay tahayba dadkii oo dhan odayo hadday tahay dumar hadday tahay dhallinyar hadday tahay oo weliba inaan aad u taabsadaan doonayaa dhallinyarta iyo haweenka oo aad iyo aad ula socda oo haweenku ay wada garanayaan maanta ahaan dalka haween ahaan hore uu marka la gaadhay waxa uu yahay xag siyaasadeed ha noqoto xag dhaqaale ha noqoto xagga kan maaragtay dowladda u shaqaynta ay dowladdaba inay administrationka ay iyaguna ay ku dhex jiraanay maantayta sidii hore ahayn dhammaan dadkii horta aan soo wada marnay reer jabuuti ahay inay arrimaha wada ogsoon yihiin ma ee waxay ka dhigan tahay ayaa iyaa aad iyo aad u muuqday dhinacan kale maaeebta tan kale ee afrikaanka ee inoo timiday waxaan dee waxaan waxa aan ka arkayay xog ahaanna aan ku helay inay bilxaqiiqa ay ka mabsuudeen ka qaybgalka shicibka reer jabuuti dhammaantii oo dhanba su'aalaadkii la weydiiyey kolka la soo koobo dhammaan waxalaala wixii dowladi ay qaban lahayd iyo shicib uu qaban lahaay oo dhanbooba waa laga wada hadlay waxaanan ahayn booliiska shandarmariiga ciidanka waxaa wixii aan ahayn kuwa lama dhexgelin oo dowlad waliba sida ay u samaysanayso iyadaa iska leh laakiinse xagga nabadgelyada iyo xasiloonnida dalka taasi waxyaalaha laga sheekaystay ayay iyagu dee ka mid ahaayeen waa kaas oo fikradda maanta aan qabo waxa aan filayaa in wax badan oo waxaa sameeya lana yidhaahay inuunan badnayn ayaan filayaa in waxoogu ay u badan yahay waxyaalaha noo iman doona wax tirtirsiin ah oo howlaha inaan sii wadna ah ayuumaan dee dhowaan aan ka sugaynaa ugu dambaystana dee sannadaha dambe waxa aan filaynaa in hore mar afartaa geesooda hawshii way u kala kacaysaa la yidhaahababa siyaasad noqotaya xaggii dhaqaalihii noqotaya dhaqaale bulsho noqotaya hay-adaha dowladuhu iyo kuwa shicibku leeyahay noqotaya in intaa oo dhanba horemarista hore umarinta gobolka iyo afrika dhammaanteedba in intaa oo dhanbaba faa'iide aan ka heli doono sanadada soo socda haddawaa la yidhaaho waxaa inta badan lagu eedeeyaa wadamada afrikaanka iyo hay-adan mayeb nidaamkan mayeb ee afrikaanka ee lagu qiimeeyo maamul wanaagga iyo horumarka wadamada afrikaanku inta badan ay waxyaabo isla og yihiin oo ay meelo loo qoondeeyey un horumarka ay eegaan oo inta badan meelahay dhibaatooyinku ka jiraan iyo meelaha u baahan in isbedel laga sameeyo aan xoogga la saarin oo qaarkoodna ay beerlaxawsi beesha caalamka kaga raadiyaanoo horumar baanu samaynay mucaawimaadkii hana loo furo dhaliisha caynkaasa maxaad odhan leedahay dadka qaarkii ay u soo jeedinayaan maayeeb waxa weeye waanigii awalkii kuwani bay ahayd boqol iyo soddon meelood ayay u kala kacdaa waxyaalaha in la qabto la doonayo waxaan u malayaa meelaha iminka xagga ciidanada iyo booliiska mooyaane meelihii kale ee dal gobonnimadiisa haystaa uu hawle ka wadayey oo dhanba iyay boqol iyo soddonkaa meeloodi ay wada saamaynayaan midda labaad raabuurada aan qornay een dirnay wax walbaa fiican kuma wada yaallo wixii fiicanna waan sheegnay dhibaatooyinka maantayta haysta afrika annaka dalkayaga iyo jabuutiyaani ahaandeenna haystanana waan sheegnay waxyaalaha aan gacanta maanta aan ku hayno iyo kuwa aan haybsanayno sannadada soo socda inaan qabannana waan sheegnay waxa kale oo jira waxa lagu heshiiyey oo la yidhi daacad ahaan ha laysugu waramo maaib dhexdayda ahaan daacad ahaan ha laysugu waramo ayaa layidhi iyada oo taasi jirta waa waxa keentay waa in gudidee maaib kasta ka kooban oo afrika ka tirsani waa inay dal walba ay tagaan oo ay soo hubsadaan waxaa raabuurada lagu qoray inay dhab yihiin iyo in kale waxaayoo dhaniba bilxaqiiqa waxa ay ka hortagayaan kutirikuteynka kan imikaan aad ii sheegay sidii waxan baa la yidhaahaa waxan baa la yidhaahaa bilxaqiiqa sida aan dee qabo ama annaba aan aragnay ama raaboorkayagaba aan ku qornay sidaa loo sameeye ee loo wada ballamay uun haddii lagu wada socdo in hore umar la gaadhayo dowladahan dibadduna dibadduna ee maal ka haystayna waxay garanayaan waxay garanayaan faransiibka maaeeb iyo ujeedadeedu waxay tahay way garanayaanoo waxaa jira dee dowlo fara badanoo ku gargaara maaeebtaa sari ee afrika ee maamulka haysaay siday dee wax u wadi lahaayeen ku gargaara weeyaan horayna tala ahaan wixii ay la ahayd iyaguba dhaqaalaha ay ku gaadheen dhaqaale fiicnida iyo maamul fiicnida ay ku gaadheennana tala ahaan bay afrikaanka ay horeyba ugu soo jeediyeen maantana waxa sida iska muuqata khubaro ku filan oo dhinacii allaala dhinacii la doonaba maantayta wax ka hodhan karta ayaa meel walba iyo dal walba iyo afrika oo dhanba bilxaqiiqa taalla waxaa loo baahan yahay in dee laysu kaalsoonaado oo wixii dee dibadda ee kutirikuteenta ana layska dhaafo layska dhaafo run ahaanna laysugu sheego oo dal waliba dhibaatadiisanana uu sheego waxyaalaha haysta inuu sheego waxyaalo badanoo waxaa jirta maalla-aan maaran la-aan daraaddeed aan aayar loogu tukubo ayaa jira in runtu sida ay tahay dee la sheego oo badiyaa waxaa lagu xantaayay ugu badan dimuqraadiyada ku yar baa la yidhaahaa afrikada ma garanaysaa laakiinse dimuqraadiyadu waa meelaha ugu waaweyn ee la doonayo hore umar in laga gaadho waxaana dee laysla gartay dimuqraadiyadaasi iyadu inay aabbo u tahay hore umarka xagga bulshada iyo xagga dhaqaala xagga kaljarka dhow dhinacii laga eega ee noloshu ay kula galayso oo dhan booba inay faa'iido u tahay ayaa ayaa laysla wada gartay waxaasi buugagan ay soo qortay afrika maaeebtu ay soo qortay oo dhan booba si xoogla iyaa waxaa loo balballaadhiyey oo loo qoray oo wax walba looga sheegay waxaan u malaynayaa in dariiq iska toosan ay tahay dariiqaa maaeeb hadduu aan la yidhaah mudane guddoomiye waxaad hore u ahaan jirtay wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda jabuuti kadibna dhexdhexaadiyaha jamhuuriyadda waxaad horena dabcan mas-uuliyado fara badan oo dalka waad soo haysay ragga ugu waaya aragsan baad ka mid tahay dalka jamhuuriyadda jabuuti maanta kolkaad eegto waxyaabo fara badan oo dadku ka cabanayaan waxaa ka mida mas-uuliyiin fara badan inaanay xafiisyada dowladda aanay si wanaagsan ugu qaabilin oo dadkaana xafiisyada dowladdu badiyaa u furnayn maxaa talaahaan aad odhan lahayd in halkaasaa u baahan in wax laga qabtiyo halkaasaa sida maxaad odhan lahayd
waxa weeye xagga dowladda madaxda ka tirsan bilxaqiiqa waxaa muuqatay runtii uun haddii laga dhaqaaqo in wasiirada aan la korobnay oo dhanba wasiirro bilxaqiiqa arrintooda aad iyo aad iyo aad u garanaya ay yihiin waxa maantayto ay gacanta ay ku hayaanna niman iyo haween wada garanaya weeyaan waxa kale oo soo raaca haddana waxaa jira in wasaarad waliba ay leedahay mashaariic inay doonayso inay qabato ah marka waxaay oo dhanba lagu waramo waxaad is odhanaysaa waryahay jabuuti safto dhaqaaqaysa maa ayaad odhanaysaa waxa kale oo jira oo gobollada aada uga muuqda in waxa kan maaragtay gobollada ha ismaamulaan waa ka layidhi maamulkii dibadda oo de anigu waagii aan joogeen ministarka aan ahaa dadkii bilaabay aan ahaa uu aad horay ugu maray oo socdo oo dadku maantayto ay barteen waxa gobol ahaan in la qabto ah ay maantayto ay garanayaan haweenkii oo sannadahan dambe hawshooda dowladdu ay gacanta ay ku hayso aad u fahmayo oo markaan imika dee dhulka aan soo wada marayninba si xoogla u doodayey waxaa kale oo jira dhallinyarta oo iyaguna urura iska samaystay oo iyaguna sidaa si la-eg wixii dee dhallinyar ku lug leh arrimahooga ama hore umarkooga ku lug leh iyaguna si ballaarhsan u soo dhigay awal waxaa jiri jira uun wadahadalku inuu dhex maro dowladda iyo iyo caaqilada unbaa dee la yaqiinay ahayd waa anigaa kuu sheegaya oo waxaa dee ku soo biiray gobollada ismaamulkoogaah gobollada waxaa ku soo biiray ururada haweenka waxaa ku soo biiray kuwa dhallinyarta waxaa ku soo biiray asosiasion kuwa dhaqaalanimo ka shaqeeya iyo kuwa deegaanka ka shaqeeya waxay doontaba ha noqotee inay dadkaasi ay iska warhayaan ay isku duubnoodaanoo koox waliba sida maalanba odayada korka laga soo qaado koox waliba inay ogaato dadka gobolkooda ka mid ee haweenka ah iyo dhallinyarta hawsha ay wadaan inay ogaadaan baa dee loo baahan yahay saddexdaa qaybood ee ah odayadii awalba dowladdu ay la shiri jirtay ee la xaajoon jirtay ee wixii shicibku ugu baahan yahay sheegi jirtay dhallinyartan soo biirtay dumarkan soo biiray ururadatan iyo bulshada rayidka in dadkaasoo dhanba gobol walbooba laysku dee meel gobol meel midooga wada yihiine in howlaha ay wadaan ay isku waramaan dhexdooda ahaan oo qofka dibadda gobollada ku nooli uu ogaado qof waliba gobolkiisa howlaha ka socdo dhinacay doontaba ha noqotee mudane gudoomiye ugu dambayn warbixintii ayaad iminka sugi doontaan oo laynii soo gudbin doonaa warbixinta caynkaasoo kale ah markay soo baxdo meelo fara badan bilmetel ambadee meel haddii la idhaahdo meelahaasaa loo baahan yahay in la saxo dowladdii mayse saxaysaa haddayse sixi weydase maxaa dee qaraar laga qaadanayaa heer afrikaan ahaan waa su'aal meesha taalla weeye anugu dadku uu isweydiinayay oo wixii dee saxa la yidhaaho miyaa dee la yeeli doonaade mise waa layska diin doonaa weeyaan su-aashaadaasi waxa weeye mar allaala marka aa la galay maa eebdee la galay waxyaalaha ay dowladdu weliba ay ku ballan qaaday waxa weeyaan wixii tale ee la soo jeediyo inay ku socoto dowlad waliba sida bolland hore oo dee dhacay baa jira annaguna waxaan diyaar u nahay wixii tale ee laynoo soo jeesha ee aan u arkayno inay hore u markeenna wax u tarayso inaan ilaa biilaa aan ku socon doono hadduu
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o a ramadaan muuse oo nala socodsiinaya barnaamijka martida toddobaadka martida mikrofoonka halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka cawayska waxaa soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
Hal bowlaha wadnaha dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington caawana qodobadan barnaamijka cawayska idinku haya waxaa ka mid ah degaan aan loo ogolayn in ay cagta soo geliyaan ragga waxaan sidoo kale barnaamijka cawayska washington idinku hayaa wixii kala qabsaday wiil dhallinyaro ah iyo baranbaro ku wereerisay guriga uu deganaa waxaan sidoo kale idin hayaa qaybtii u dambeysay ee waraysigii wariyaha v o a faadumo yaasiin ay magaalada boosaaso kula yeelatay fanaanka axmed deey abubakar waa caawa iyo cawayska washington aan ku bilaabay dhegaysta lagu magacaabo daadir xalane oo jooga ama degan magaalada sydney ee wadanka australia oo la soo xiriiray barnaamijkan cawayska washington ayaa inoo haya caawa sheeko uu si weyn isagooga helay oo uu sidoo kalena jeclaystay in barnaamijka cawayska washington uu kula wadaago dhegaystayaasha barnaamijkan ku xiran daadir marka ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a caashicuud aad ayaad umahadsan tahay waxaan joogaa magaalada sydney dalka australia muddo labaatan iyo dhowr sana meeshaan ku noolahay marka magacaygana waa daadir xalan waa mahadsan tahay barnaamijka v o a iyo khaasatan barnaamijka caweyska washingtonna dadka aada ugu xiran ahay muddo dheer oo aada u dhegeysto marka dabcan waxaan jeclaystay waxaan ka shaqeeyaa ama aan muddo in badan la shaqeyn jiray communityga magaaladan ka dhisan gaar ahaan qeybta oo dibudejinta iyo soo dhaweynta dadka cusub oo imaado dhinaca raadiha marmar baan ka shaqeynayay arrimaha community aad baan ugu dhex jira marka barnaamij ama sheeko qiso iyadoo dhacday oo aad aan ugu qoslay oo qof cusub oo wadanka soo galay qabsatay ayaan jeclaystay inaan la wadaago barnaamijkan caweyska washington si ay dhegeystayaasha bal anigu markaan kolay sheekahaas maqlay ama ama soo xasuusta aadan ugu qoslaa marka waxaan isdhahay bal la wadaag dhegeystayaasha caweyska washington waata waa soo dhaweyneynaa waxaan filayaa saad nagu qosashay in aniga iyo dhegaystayaasha kale barnaamijkan ee dhegaysanayaba inay ku qosli doonaan marka bal sheekada nooga dhac daadir laba dhalinyaro cusub oo wadanka soo gashay marka markay soo galeen ayaa waa lasoo waa taqaanaa wadankan australia uu ka duwan yahay dee maraykanka iyo meel xeran horta lagu xirayaa ilaa waa lagu soo baarayaa marka sharci lagu siiyaa magaalada lagu soo daynaya marka markii magaalada lagu soo dayo lacagta loo bilaabay ayaa waxaa la guri karaysta marka ayagoo lacagaha la siinayay wax qiyaasay ay guryihii gurigii ugu jabnaa ama meelihii ugu jabnaa guryaha ayay tageen ay guriga karaysteen dabcan guriga karaysteen waxaa guri aada duqu ah marka gurigii dhibaato ayay kala kulmeen bahal barambara la dhaho ayaa guriga aad macnaa guriga maadaama waa guri iska duqo nadaafad daran barambara aada u wareerisay marka labadii wiil oo dhalinyarada midna ingiriis ma yaqaano midna ingiliish aada u jajabanoo yar ayuu ayuu ku hadlayay haye marka markay markay dhibaatadii u adkeysan waayeen barambarada ayaa kii ingiliishka yaraa ku hadlayay ayaa soo baxay wuxuu u imaaday agencygii guriga ka kiraya markaasuu dee xoogaa ingiriiskiisi haliyu yiqiin uu dhiibo wuxuu yidhi there is a lot of animal in my house taasoo ah xayawaanaad badan baa guriga jooga marka isagoo raba inuu dhaho barbar ay wareerisay exactly ereyga barambarada waxa ingiriis lagu dhaho maanu aqoonin marka the human being the rest animal bay u tahay yarka asaga Ah, dadaalkiisu waa way cayayaan mogtahay.
cayayaankii iyo xayawaankii waa garata xayawaankii oo dhan buu isku qabay Waa gartay.
barambaradii xayawaankii bay u gashay marka way yaabeen what kind of animal dee ma dhaafsiin kara intaas wuxuu yidhi animal badan baa uu ku celceliyey marka mid shaqaalihii staafkii ka mid ah baa waxaa la yidhi nin raac ninkan alimaanka uu sheegay bal soo arag haye waa lagu soo daray dee gurigii baa la imaaday iriddi markii la furay ayaa barambaro biibaysa waxay kusoo aaday ninkii oo staafka ahaa wejigiisa ee guriga loo soo diray intuu naxaybu wuxuu yidhi jesus caashii marka dhibaatada qosolka meeshan bay ka timid haye yarkii annaga soomaaliya waagaan joognay nebi ciise waa maqli jirnay laakiin magaca jesus xoogaa soomaaliya aada loogama isticmaali jirin moogta isla markiiba wuxuu la soo booday yes a lot of jesus in my house xoogaa wuxuu is yidhi magacii barambarada in loo sheego u maleeyo oo jesuskiiba inay barambarada magaceeda tahay marka wuxuu la soo booday yes a lot of jesus in my house haye marka caaisha ninkii muddo aad u fara badan xoogaa muddo ilin muddo aba magaca jesus markuu maqlo barambaro uu haysan jiray ilaa markii uu luqada barto uu ogaaday in jesus laga wadaba nebi ciise waa garta marka marka n n dadkii ka socday n kuleba kambanigii guriga ka kiraya ka socday ee rabay inay ogaadaan ninkan cayayaanka ama xayawaanka uu sheegayo rabay inay ogaadaan ee lagu yiri markii dambe lad of jesus a gurigayga ku jira iyo way way yaaban waxaan way fahmi waan dhibaatada jirta waxa waaye communicationka aad u xumaa markaas waxyaabo badan umaysa sharxin because ninkii english fiican ma yaqaano moogta haye laakiin isagii magacii ugu horreeya loo sheegaa jesuskii ahaa moogtahay marka wuxuu la booday inuu maqlay.
jesuskii nabicii oo oo- uu- uu barambaradii iyo uu umalaya marka kiibuu la booday markaasuu yidhi there's a lot of jesus in my house haye marka xooga luqadii markii uu barto gadaal ka barto u ogaaday in jesus laga wada nabi ciise waa marka waa sheekadaas aad baa ugu qosashaa qudheed aadaan ugu qoslay aad baad umahadsantahay daadir waa sheeko runtii xiiso badan waana kugu soo dhaweynayaa mar kasta barnaamijkan caweyska washington iyo wixii sheeka ama adiga ku qabsada ama ay saaxiibada kaa soo gaara adduunyada waxaa layidhi waa sheeko iyo shaahid marka tii aad usoo joogto iyo tii aad sheeko ku maqasho waa kugu soo dhaweyneynaa daadir aad baa umahadsantahay aad baa umaadsantaad
waa hagaag waxaana caawa dhegaystayaal barnaamijkan caweyska washington idinku hayaa xaafadda amaba degaanka aan loo ogoleyn in ay cag soo dhigaan ragga mar baaban is-idhi markaan arkay sheekada tolow ma dhismihii maamul goboleedyada ayaa xaggaas u wareegay oo waxaa bilowday maamul goboleedyo ku dhisan xagga jinsiga oo kii gobolaysiga waa la iskala yimid waa tahay alla maxay rag fara badan oo i maqlaya markiiba ay la soo boodeen oo yaa iyaga oga liita hadday keligood xaafad isku oodeen oo isku urursadeen waa tahay yaana hadal idinku daalinayna sheekadaasi oo kooban aan ka wada koobinno ismaaciil xuseen farajar oo stuudiya la jooga ismaaciil kusoo dhawow caashay horta tuulo umooja la yidhaahdo oo ku taalla gobolka sambuuri oo dhinaca waqooyi ee dalka kenya ku taalla baa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxaa isugu yimi ilaa shan iyo toban haween ayaa asaasay marka xilligan waxaa laleeyahay toddobiyo afartan haweena iyo laba boqol caruura ku nool marka tuulada waxaa cajiiba arrinta xiisaha gaara usii abuuraya waxa weeye waxaa loo ogol yahay oo keliya dumarka aasaasay marka horta waxay u ahaayeen haddaynu dib ugu yar noqono dumar ay dhibaata ka soo gaadhay askartii gudaha ee britishka ahayd sida the guardian wargeysale oo kale u daabacay waa gartay marka xilligan waxaa dhalashadooda loo ogolaya in meesha ku noolaadaan haweenka dhibaatooyin ka soo gaadhaan dhinaca gudniinka fircooniga ama raggooda ay soo laayeen ama la kufsaday aduu dumarka dhibaatooyinka soo gaadhaan oo keliya ayaa lagu soo dhaweeyey markuu dumarka cabanayo dhan baa isugu tega meesha dumarka cabanayo halkaa la keena ragga waa ka mamnuuc meesha horta saasaa saa- saasaa eh, shuruucda meesha u taalla Waa gartay.
maadaama dhibanayaal raggii ay dhibtan soo geysteen waa laga mamnuucay marka xaggaa laysaga soo ooda xagga isku oodeen xaggaasaa laiska haa waa gartay laakiin ah, waxaa laleeyahay imise caruura ku nool baa tiri ilaa laba boqol oo carruur laakiin arrin kalea meesha ku yar jirto adigu dee la yar qariyey Haye.
oo la yar xadfay haye dee waxaan la yara sida farsameeyey la yar farsameeyey haye haweenka horta marka hore waxay yidhahdeen raggii baan horta ragga aan ma aaminsanin dee caashay in laga wada ma garanaysa laga wada tegay waxaa laga yaabaa Ah.
in xagga dambe ay qaarkood kasoo wada noqdaan haye
marka laakiin waxay leeyihiin laba boqol carruur ay ku nool yihiin haye raggiina waa laga mamnuuc marka caruurtoo dhan wada dumar ama iyagoon ma gabdha ah dee may carruurda rag baa ku jira marka salla cale xagee wax ka khaldeen Al- alif wax malay wax buu leeyahayba haye labadaba tuulada laga hayaa waa gartay marka marka ragga marka la leeyahay amaa loola jeedaa had ismaaciil iyo inta ka weyn Dee maye salla cale miya- hadduu laba jir yahay hadduu ah, ma garanaysa waa raggun miyaan ahayn yaa raggun miyaan ahayn marka waxaad leedahay raggu waa rag raggun waa rag marka dumarkii waxay leeyihiin dhinacna waanu ka mudaharaadnay raggii Ay.
an waxaan weli isweydiinaya maad garan caashay haye De qoladii xuquuqda aadanaha u doodi jirtay Eh.
ee haweenka weliba gacan siin jirtay Eh.
tol maxay du- tuulada haliye ugu aqoonsan waayeen ilaa sagaashankiiba dumarkaas mudaharaadayeen oy calamada siteen dee ilaa s- sagaashankiiba calaamada siteenoo haweenka u doodayeen raggii mamnuuceenoo sidanoo weli maynaan arag de cid weli gacan siinaysa laakiin ismaaciil hal midna meesha su-aal baa igu soo dhacday haye Een, mar haddii la yidhi een, tuuladaasi inaan ragoo dhan looma ogola Haye.
labada boqol ee caruurta xagee ka yimaadeen
may horta labada boqol ee carruurta waa la gartay waa gartay waxay ahaayeen dumarkan qaarkood baa raggooda ay soo laayeen haye inan kastiba intay wadatay bay hore ula soo gashay laakiin caashay midda aanan la dareensanayn Ah, hadha waxaa ka dhex toosaya Ha.
wiilkii sagaashankii dhashay maanta waa shan iyo labaatan jir waa gartay marka isagiiba qaangaadho isaga qudhiisaa maanta wax ku dhex guursanaya tuulada markaa raggii halkaasi ka soo gelayaan dumar la'aan tuulada ma joogis meel laakiin laakiin ismaaciilo waxaan u malaynayaa sheekadani Eh, mar haddii la yidhi tuuladani een, ragga looma ogola oo raggii een, haddii lasoo dhaweysto waxbay dhibayaan ay gabdhihii leeyihiin oo dhibaata ay kasoo gaarta dhinacaasi Haye.
hadda tuuladaas maan ka hadlayna raggoo dhan ka wada caban mayna haatan waa tida iska socod raggoo dhan ka wada caban mayna tuuladaasaan sheegaynaa Haatan Marka- iska soo caashay.
marka waxaan u malaynayaa inay xaaladdu ku dambaynayso ama sida ay tahayba mar haddii raggii meesha loo diiday la yidhi waa ka mamnuuc marka wiilka uu soo koro ee uu wiilnimo dareemaba xaafadda waa laga saarayaa sharciga u diidaya maye caashay mar haddii een, ilinkaa naloo furay halkaasba raggu way ka soo gelayaan marka in tuuladu aan cidna rag ka maarmayn oo rag la'aanna aanay joogayn iyagaaba caddeeyey haweenkaasi haddii jidkaa yar naloo yar bidhaamiyey kaasaa idinka badan kaasaa naganaga badan
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaana barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan aan kusoo xirayo barnaamijka caweyska washingtonna
waa qaybtii u dambeysay ee waraysigii ay waryaheena magaalada boosaaso faadamo yaasiin jaamac ay magaalada boosaaso kula yeelatay fanaanka axmedey abuubakar qaybihii hore ee waraysiga fanaanka waxa uu badi ka hadlayey taariikhda shakhsiyadeed ee sheekooyinka xagga jacaylka ee isaga soo maray iyo sugaanta la xiriirta hase ahaatee qaybtan waxaan jeclaystay inaan idinku maqashiiyo qaar ka mid ah heesaha kale ee fanaanka uu qaado ee ku jiray riwaayadihii uu ka qayb galay ee uu sida weyn uga dhex muuqday codkaasi dhegihiina ku soo dhacay waxa uu ka mid yahay heesihii sida weyn uga dhex muuqday riwaayadii caan baxday ee kibirkii beerta karfan saaray jacaylka riwaayaddaasi oon filayo inay si weyn weli u xusuustaan soomaali fara badan oo maanta ku kala firirsan daafaha dunida isla riwaayadaasi heesihii ku jiray waxaa ka mid ahaa heesta halkudhageedu yahay shimbir nabadeed oo ahayd mid kaalin weyn iyana ka ciyaaraysay riwaayadda oo ay wada qaadaan axmedey abuubakar iyo madiine cabdicali bal aan iyadana qadar idinka maqashiyo shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed shuka uqubayse shakishalay shakishalay shabkeeda laga ilaashaa
farxadiisa loo shidayo intii shaashaa shaaciisa laga soo arkahay shar aan laheenoo shaydaanka laga xijaabay meel shar aan laheenoo shaydaanka laga xijaabay oo shiiqiyo sharaf diinta ay ku sharxayaane oo shiiqiyo sharaf diinta ay ku sharxayaane sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sheekadii nabiyaasha iyo shahiidiinta islaamka sharaf loogu xusaaya shaal kuu fidinaaye sharaf loogu xusaaya shaal kuu fidinaaye sheegine asheeg sheegine asheeg sheegine shuutee caashaqa shuutee caashaqa
aad iyo aad ba umahadsan tahay cashe ibraahim aadan cashe cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijka cawayska colaad haye aad baad maadsan tahay cabdiraxmaan gabagabada idaacaddeena ayaanu ku jirnaayey dhegeystayaashan xusuusano qodob ka mid a wararka iyaga kugu door korona sidii aad qeybihii hore idaacaddeenii ku maqlayseen qaraxa ayaa caawa maqribkii ka dhacay agaarka hotelka jubba ee magaalada muqdisho wararka laga helayo muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan afar qof ay ku dhinteen qaraxaasi ugu yaraan lix kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey oo in muddo ah yaalay waddada dhinaceeda waxa uu gaarigan qarxay xilli ay ciidamada dowladda ka shakiyeen oo ay doonayeen inay baaraan goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ka agdhow maqaayado lagu shaaho iyo goob shidaalka lagu iibiyo waxaa kaloo aan ka fogeyn xarunta hay-adda nabad sugidda ee dowladda dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in qaraxii ka dhashay weerarka ismidaaminta ah oo xero tababar milatari lagu qaaday saakiga gaarsiin- gaarsiinaya afar iyo toban qof ugu yaraan soddon kalena way ku dhaawacmeen aad iyo aad baad umahadsantahay colaad intaas waxaa ku dhan idaacadii fiidnimo sii wada jira anigoo ah furraa iyo colaad waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.